maanta waxaan u fadhinaa ka arinsi ka arrinkii in lagaga tashto shirkii laga baqayay ilaahi nooma keene fatahaadaha iyo roobabka aada u badan kaas oo aan ka wada arrinsanayna annaga iyo hay-adaha batanalka iyo dowladda dhammaantood sida looga hortegi lahaa sida loogu diyaargaroobi lahaa sida maaragtay dadkeena haddii ay masiibadaa dhacdo aan uga hortegi lahayn aan wax ugu qaban lahayn aan ugu sii diyaargaroobi lahayn shirkeennu inta badan kaasuu ku saabsan yahay wasaaraddu waxay soo diyaarisay siduu horey u sheegay agaasimaha prestation ku saabsan hair state maxaa haddii dhacaan lagu qabanayaa qaabkee loo qabanaya xagee laga maraya maxaan u baahannahay waana soo jeedin doonaa adwaalidnu insha allahu tacaala shirkeennu gadaal ayuu u badnaan doonaa aad iyo aad baan idinkugu mahad celinayaa sidaa aad heeganka u tihiin inaad jubbaland dadkeedii aad wax u qabataan annagana diyaar baan u nahay si aan ugu tashan lahayn shirkeennii wuu inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu